Wasaaradda Howlaha Guud ee Puntland iyo maamulka degmada Qardha ayaa sii wada jiraya Onsheti Kenya suuq weyn oo ay weelada doonta degmada Qardha iyo deegaanada hoos go'anga ujeedka dhismo suuqan yaa in markaasi la hanguuro suuqii hore maadaama xilli roobeedka la kadhib qabo inay ka fatahmaan biyo maxamuud cabdirasaaq maxamed oo ku tirsan wasaaradda howlaha guud ee puntland iyo maamulka degmada qardha cabdisaciid qaalaq ayaa ku warbiyan dhismaha suuqan
waana meel xoogaa ka sarreysa dhulka suuqan cabirkiisa guud dhinacan wuxuu yahay dhinacaas kalena wuxuu yahay mitir suuqan wuxuu ka kooban yahay oo hadda la dhisayo waa hal kamboon kamboonkaasoo cabirkiisu yahay waxaan rabaa inaan wax yaroo xooga ka bixiyo suuqan maanta la dhexdhigayo marka horta waan soo dhawaynaynaa suuqa magaalada qardhood oo la dhexdhigayo wuxuu qayb ka yahay halka waaro oo biyaha magaalada qardhood xal loogu helayo suuqa hore wuxuu ku oolaa meesha biyuhu ay maraan taas waxay keeni jirtay in bulshada qardhood dhaawaca iyo dhimashada ka soo gaarta ay u sii raacdo dhaawac dhaqaalo aysan ka soo kaban taas oo keenta in ay dhaqaalahaan ku cayroobaan waxaa hal loo arkay marka in suuqaas halkaa laga wareejiyo meel kale oo suuqa u dhow oo suuqii hore looga adeegtay karo oo bartamaha magaalada ah biyahan aysan gaarin in la geeyo xeryahakan oo ahaa xeryo dowladeed oo wasaaradda howlaha guud iyo wasaaradda biyuhu ay lahaayeen bay u bixiyeen in maaragtay laga dhiso suuqaas aad iyo aad baa ugu mahadcelinayna wasaaradaha bixiyey suuqan ujeedku wuxuu yahay in suuqii hore meel u dhow biyo aysan gaarin in laga dhiso marka dhulkii ku habboonaa ugu qiimaha badnaa magaalada weeye